asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada halkan ugu wadaagno innagaoo ku googoosanna afka hooyo iyo dhadhankiiyo waxyaalaha macaan ee ku kaydsan xubinteennan maantana ciidamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex habeenka horey ismoodaan saddex habeenka hore ayay ismoodaan waa saddexda saddexda habeenka hore ismoodaa waxaa la yidhi nin run toltoshay nin habar guursaday iyo nin hilib xaday saddexduba habeenka hore ayay ismoodaan oo fiirta dhegaystow yayna kaa hoos bixin waxaa lagu yidhi saddex habeenka hore ayay ismoodaan nin run toltoshay waa dharka huubada ah ee dhammaaday ee mutaataxa noqday ee qorraxdu dishay ee maaragtay aan waaraynin dharkaas isaga noocu doonaba ha ahaadee hun ayaa la dhahaa waa nin hun toltoshay waxaa jira hun iyo higis hun iyo higis dharka maaragtay haddii ilahay ku idmayo huudhayda inagu aan dhahnoo kale higis baa loo yaqaanaa afkeenna hooyo oo dee huudhaydu waa huudhayd yaa dhintay wey oo dharkiisa aan qaadanaa taaso tan laakiin saa ma aha waa waa hun baa la dhahayaayo afkeenna hooyo weeye waa nin hun toltoshay dhar huubu uu toltoshay midka ku xiga waa higis baa la dhahaa oo waynu isla garanaynaa dhar higisaha la dhahayaa sidoo kaleento aan ujeeddada u dhaadhacee saddexdan waxaa la yidhi nin hun toltoshay iyo nin habar guursaday iyo nin hilib xaday saddexduba habeenka hore ayay ismoodaan tusaale nin hun toltoshay galabtuu hun toltoshay wuu huwaday caawuu huwaday berri way ka jeexjeexmayaan waxba hameen dambe wax uu huwado dhaxanti ka celiya ma helayo waa hun waxba uma tarayso oo dee xalay keliya ayay kaga ekaayeeno wixii baa hun ahaa kaasu waa saas sidoo kale nin habar guursaday dee caawa unbaa loo masxaraday oo islaan aroosa yuu aroosay oo habeenka horuu ismooday laakiin habeen dambe a hooyo cagaha ii riixriix bay dhehode hooyadu lafteedaa daryeel u baahan oo marka habar lagu leeyahay waa hooyo waa hab iyo bar maogta cay ha u qaadan inaad cay u qaadata maaha waa islaan weyn oo adigu nin dhalinyaro ihi uu wax ka dayey sabab ay ilaahay u badayba waa midda saddexaade waxa weeye waa nin hilib xaday hilib ayuu xaday waa hilib laga yaabo inuu bisil yahay ayuu xaday wuu la ordo ee caawu cunay de caawa unbuu ku seexanhayaa e wax xaaraanna waa cunay wixiina caawa lama dhaafaye berri waa ka gaajaysanya saddexdaasba waxaa la yidhi hameenka hore ayay ismoodaan waxaa la yidhi saddex habeenka horey ismoodaan macnaha ismoodaantu inay wax heleen yay la tahay laakiin wax weynoo hayaan ma jiro habeenkaa unbay kaga eg tahay waa saddexdaasoo midka koowaad waa nin hun toltoshay midka labaadna waa nin habar guursaday ninka saddexaadna waa nin hilib xaday saddexdaaso habeenka hore ayay ismoodaan baa la yidhi waana saddex arrimood oo markaad si hoose u dhuuxaansato adiga laftaadu ay kuu soo baxayso saddexduba inay aga yihiin haddii eebba idmahayo maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa in yar haddii aan ku noqdo markaan leeyahay saddexduba waa aga dee wax weyn lamayna tegin baan leeyahay oo haddii ilaahay idmahay saddexdaba dee hameen dambe maaragtay mid walba howl gooni oon tii hore ahayn ayaa u taallo oo midkan hunkii oo jeexjeexmay baa u yaallo kan hooyadii oo maaragtay islaantii weynadeeda duqda ahayd oo maaragtay iyadoo lafteeda u baahan in la daryeelo ayaa u joogto oo kan kale hilib buu xalay cunay oo hilib booli uu ahaa caawana waa inuu wax kaleoo booli a raadiye ilaan wax kale mau haye saddexdaba howlba u taalla mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idhamka eebe waxaa la yidhi beentaadu boog bay kugu noqotaa beentaada hore boog bay ku noqotaa ama beentaadu boog bay kugu noqotaa ayaa la yidhi